إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah nin ka tirsanaa dowladda federaalka ah gaar ahaana degmada waaberi ayaa maanta waxaa lagu dilay weerar ka dhacay magaalada muqdisho dagaal ayaa mar kale waxa uu dib uga bilowday magaalada laascaanood ee gobolka sool mid ka mid a hay-adaha sheegtay inay caalami yihiin ee darsa dagaalada qaaradan afrika ayaa sheegay in xarakada shabaabulmujaahidiin sanadkii lasoo dhaafay ay fulisay weeraradii ugu badnaa ayna dishay in ka badan lix kun oo isugu jira shisheeye iyo dowladda federaalka ah qarax ka dhacay degmada dayniile ee magaalada muqdisho ayaa waxaa dhimasho iyo dhaawaca ku noqday ku dhawaad toban askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka ah walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa diyo waxay u kala xukuntay dad ku dagaalamay dhulka soomaaliyeed ee kenya ay haysato halkaas oo ay uga soo xukun tageen maxkamadda islaamiga ah mu-asasada alkataayib ayaa waxay baahisay muuqaal laga soo duubay dagaal toddobaadyo ka hor ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ay ku burburiyeen xere askarta dowladda federaalka ay ku lahaayeen deegaanka xawaaley ee gobolka shabeellaha dhexe degmada booqa qable ee walaayada hiiraan waxaa lagu soo gebagabeeyey kulan maalmo socday oo u dhexeeyey walaayada hiiraan iyo beesha cabdi yuusuf oo ka tirsan qabiilka xawaadle tirada dadka ku dhintay dhulgariirkii shalay oo ku dhuftay wadamada turkiga iyo suuriya ayaa aada u korortay inta uu qodobadii warku waa weynaadhegsaal haatan u diyaargarooba warkii oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
nin ka tirsanaa dowladda federaalka gaar ahaana degmada waaberi ayaa maanta waxaa lagu dilay weerar ka dhacay gudaha magaalada muqdisho mahad cuid ayaa warkan inoo haya howlgal gaar ah oo ay maanta barqadii fuliyeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu khaarijiyey xubin ka tirsan dowladda federaalka howlgalkan oo ka dhacay degmada waaberi ee gobolka banaadir ayaa waxaa lagu toogtay mid ka mid ah guddoomiye waaxeedyada degmada mas-uulkan oo lagu magacaabi jiray cabdi olol lagana garanayay inta badan degmada ayaa caan ku ahaa la dagaalanka dadka shacairta islaamku ka muuqato sida xoguhu ay sheegayaan rag hubaysanayaa si bareer ah u toogtay iyaga oo ku dhuftay dhowr xabadood waxaana dilkiisa kadib goobta soo gaaray ciidamo uu qalqal badan ka muuqdo dadka ka agdhow halka uu dilku ka dhacay ayaa sheegay in meydka guddoomiyaha loo qaaday dhanka c i d da si loo baaro tirada xabadaha ku dhacay iyo halka ay ka haleeleen magaalada muqdisho waxaa aada ugu sii kordhaya weerarada sida gaarka ah loogu beegsanayo xubnaha kala duwan ee dowladda federaalka dagaal ayaa mar kale dib waxa uga bilowday magaalada laascaanood ee gobolka sool dagaalka ayaa saa ka bilowday iyadoo shalayna dagaal kale uu dhacay kaas oo khasaare geystay xogdheeri kamaynaan helin wixii khasaare ee dagaalkii maanta ka dhashay dagaalka ayaa u dhexeeya ciidamada maamulka somalilan iyo dadka deegaanka oo kasoo horjeeda waxaanuu salka ku hayaa maamulka oo sheegaya in meesha asigu uu ka taliyo iyo dadka deegaanka oo sheegaya inaanay somalilan ka mid ahayn mid ka mid a hay-adaha sheegtay inay caalami yihiin ee darsa dagaalada afrika ayaa sheegay in xarakada shabaabulmujaahidiin sanadkii lasoo dhaafay ay fulisay weeraradii ugu badnaa ayna ku dishay in ka badan lix kun oo isugu jira shisheeyaha iyo dowladda federaalka ah cabdisamed cabdulahi ayaa warkan inoo haya dowladaha shisheeye ee kusoo duulay soomaaliya iyo hay-adahooda wax darsa ayaa aada ula yaaban kororhka weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee sanadkii dhowaan inaga dhammaaday ee labada kun labiyo labaatankii iyagoo ku aasteeyey inuu yahay kii ugu dhacdooyinka badnaa xarunta lagu magacaabo africa center ayaa daabacday warbixin ay arrimahan uga faaloonayso kuna muujinayso inaan la dhayalsan karin awoodda jihaadiga ah ee ka jirta soomaaliya waxay sheegtay weerarada mujaahidiintu inay kordheen boqolkiiba saddex iyo labaatan warbixintan oo la daabacay gelinkii dambe ee shalay ayaa lagu sheegay in si isku mid ah u kordheen dhammaan nuucyada weerarada ee ka dhanka ah dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeye sida qaraxyada weerarada tooska ah iyo dilalka qorshaysan oo intooda badan ka dhaca caasimada waxay xustay inay diiwaan gelisay laba kun shan boqol konton iyo saddex weerar kuwaasi oo dhacay sanadkii tegay waxay ku qiimaysay tirada weerarada inay ka dhigan yihiin boqolkiiba soddon iyo toddobo dhammaan dhacdooyinka ay qaaradda afrika ka geysteen xooga jihaadiyiinta ah waa weeraradii ugu badnaa ee islaamiyiintu fuliyeen tan iyo sannadii labada kun iyo toddobadii sida warbixinta lagu qayxay mar haddii ay weeraradu kordheen waxaa ka dhalatay natiijo ah in geeridu kororto waxayna qormadu caddaysay in boqolkiiba soddon iyo saddex kordhay heerka dhimashada ah ay sababeen weerarada beegsiga ah ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fulinaysa soomaaliya tirada guud ee dhimashada loo geystay dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeye oo ay ku jiraan kuwa burundi oo lagu baabi'iyey xerad iyo ceel baraf ma aanay kala saareen oo way isku dareen waxayna ku tilmaameen inay gaarayso lix kun laba boqol labaatan iyo shan dhimasho ah sanadkii labada kun labaiyo labaatankii waa tiro aad u badan marka loo eego sannaddii labada kun koob iyo labaatanka oo ay dhimashada dhinacyada isbahaysiga gaartay laba kun lix boqol iyo lix sida ayaa xaruntu caddaysay africa center ayaa faaladeeda ku muujisay culays xoogan oo ay shisheeyaha iyo dowladda federaalka ku qabaan qaraxyada miinooyinka ah waxayna xustay in qaraxyada dhulka lagu aaso ay sanadkii tegay sabab u ahaayeen inay laba jibaaranto tirada dhimashada shisheeyaha iyo dowladda federaalka waxay dowladda federaalka iyo maleeshiya beeleedka la socda ku eedeysay inay dhankooda mas-uul ka yihiin khasaaraha dadka rayidka ah kasoo gaarayay dagaalada iyadoo aanan si toos ah uga hadal gumaadka ay diyaaradaha maraykanka iyo turkida u geystaan dadka shacabka ah si kastaba ha ahaatee waxaa suuragal ah in weerarada mujaahidiintu ka badan yihiin inta lasoo bandhigay waxaana ay faalladan u muuqataa mid talooyin lagu siinayo dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeye waxyaabaha ay bidhaamisay waxaa ka mid ah in qaraxyada miinooyinku laba jibaareen khasaaraha dhimashada taasoo micnaheedu yahay inay ka gaanshaantaan amaba ay socodka yareeyaan daraad ayay ahayd markii ciidamada mujaahidiinta ay qarax ku burburiyeen gaari cabdibala ah iyo ciidankii saarnaa oo maraya deegaanka ceelbacad duleedkeeda oo ku yaala gobolka shabeellada dhexe qarax ka dhacay degmada daynile ee magaalada muqdisho ayaa waxaa dhimasho iyo dhaawaca ku noqday ku dhawaa toban askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka ah warka iyo warar kaleba waxaa inoo haya haashim cabdinaasir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay weerar toosa iyo qaraxya la beegsaday dowladda federaalka haddii aynu ku harayno dhanka gobolka banaadir rag ka tirsan guutada qaraxyada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa qarax la beegsaday kolonyo ay la socdeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka waxaana soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ciidamadan ayaa qaraxa lagula eegtay degmada dayniile gaari ciidan ayaana ku gubtay halka dhimashada waa saddex askari oo ka tirsan dowladda federaalka sidoo kale waxaa dhaawacmay lix kale oo ka tirsanaa ciidamadii halkaa lagu helay isla banaadir ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgal qorshaysan oo ay xalay ka fuliyeen isgoyska xoosh ee degmada dharkeenley waxay ku dhaawaceen askari ka tirsanaa dowladda federaalka kaas oo magaciisa lagu soo gaabiyey mahad waxaana ay wararku sheegayaan inuu dhaawaciisu yahay mid culus howlgallada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xalag ka fuliyeen magaalada muqdisho waxaa sidoo kale ka mid ahaa qarax lala beegsaday fariisan ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalku ay ku leeyihiin xaafadda faanooleh ee degmada kaaraan faah-faahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha qaraxaas ka soo gaaray askartii lagu weeraray dhanka shabeellada hoosena ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal culus ku qaaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaa xaafadda neeshinka ee degmada jannaale walaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa diyo waxay u kala xukuntay dad ku dagaalamay gudaha dhulka soomaaliyeed ee kenya ay haysato halkaa oo iga soo xukun tageen maxkamadda islaamiga ah maxamed ciise ayaa warkan inoo haya maxkamadda wilaayada islaamiga ah jubbooyinka ayaa diyo u kala xukuntay laba beelood oo walaalo ah oo gacan ka hadal dhex martay dadka diyada loo kala xukumay ayaa ka yimid dhulka soomaalida ay kenya haysato iyagoona usoo xukun tegay maxkamadda shareecada islaamka ee wilaayaadka dalka ka dhisan maamulka islaamiga ah degmada badhaadhe ee wilaayada jubbooyinka ayaa diyo u kala xukuntay laba beelood oo walaalo ah oo diriir dhex martay sababtay inuu qof ku dhaawacmo odayaal ka mid ah dadka diyada loo kala xukumay ayaa sheegay inay aada ugu qanacsan yihiin inay ku kala baxaan shareecada islaamka halkan waxaan usoo doonnay shareecada islaamka waxaa wax la dhex maray nimaan walaalnahay cawliya hadii yidhaahdo wixii la dhex marayna insha allahu tacaala shareecadii ayaan ku kala baxnay waana lakala xaqay waana ku qaracnay si wanaagsan oo dhib iyo wareer midna lahayn baana ku dhamaysanay sharcigaas macaan baan ku kala baxnay arrin aan marnaba aan lagu kala baxeen oo aad u dhib badan bayna ahayd laakiin ilaahay fadligiiyo sharci baan ku kala baxnay si wanaagsan iyo muxuu ahaayey wanaag ba iyo qanacsanaan anaa kana qanacsanna waan dhacdada dhacday waxay ahayd nin cawriyahan baa xabad lagu dhuftay oo afka kaga dhacday oo muxuu ahaaye sankaasaan meelaha qaar aan haysan karin gowse iyo waxaana waa dhaceen xaqaana wuxuu noqday afartan iyo sagaal geel iyo bar bay noqotay m- oo muxuu ayaa la xaqay aa laga xaqay sidoo kale waxay intaa ku dareen odayaashii usoo xukun tegay wilaayaadka islaamiga ah ee lagu maamulo kitaabka alle anigu waxaan ahay beesha maqaabul si fiican iyo islaamnimo iyo wanaagaan ku kala baxnay hadday jirin maxkamadan aan imaaninna waxay naga noqon lahayd wax fool xun alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ayadaan usoo sharci tagnay haddaan usoo sharci tagnay muslimka aan u imaanana si macaan oo aad u macaan oo shareecada ku dheehan bay noo kala bixiyeen sidii nagu kala bixiyey annagana waan ku qanacsanahay aad baan ugu qanacsanahay haddaan nahay beesha maqaabul konton musliman konton geeloo bar dhiman yuu sharciga noqday bar waan kala qaadanay barna waan mudaysanay intaasaan rabnay inaan muslimka meeluu joogaba aan la wadaagno
waan ku faraxsan nahay haamay xaggaasan ka nimid maxkamaddaan soo dooranay sidii aan xukun ku eran waan ku faraxsan nahay maxkamadaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa loogu soo xukun tagaa dhammaan gobolada dalka iyo dibadda waxaana ugu wacan dadka ku niyadsan shareecada islaamka ogna halista ay leedahay in loo xukun tago sharci aan ahayn kan alle mu'asasada alkataa'ib ayaa waxay baahisay muuqaal laga soo saaray dagaal toddobaadyo ka hor ciidamadii xarakada shabaab lmujaahidiin ay ku qaadeen askarta dowladda federaalka xere ay ku lahaayeen deegaanka xawaaley ee gobolka shabeellaha dhexe mahad cuid ayaa warkan inoo haya
waa filim xiiso badan oo ay soo saartay mu'asasada alkataayib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo soo bandhigaya weerar xooggan oo xilli aroor hore ah lagu qaadayo saldhig ay ciidamada dowladda federaalku ku lahaayeen deegaanka xawaadley ee shabeellaha dhexe islamarkaana lagu daahfurayo camaliyad istishaadiyo ah oo uu fulinayo nafti hore ka tirsan guutada istishaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab camaliyadda istishaadiyada kadib waxaa bilaabanaya weerar culus oo la isku adeegsanayo hubka culus iyo midka fudud waxayna rasaastu mar qura dhagahooda ka dul shanqaraysaa ciidamo aan foojignaan badan qabin oo iska hurdaya iskuna haleeyey difaacyo silig lagu wareejiyey una dhisan sida xeryaha ciidamada shisheeye oo kale kuwaasoo la ogyahay inaysan hor istaagi karin ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo mar weliba allaweyne ku tirsan rasaastoo isqabsatay dhammaanba derbiyada iyo hareeraha xerada islamarkaana horay u maratay kuwii isku dayay inay iska caabiyaan weerarkan ayaa waxay si taagtiig dagaal ku dheehan yahay ku gelayaan ciidanka mujaahidiintu albaabkii uu naftihuuraha gaariga qaraxa kaxaynayay ka furay xerada markii la isla tegay gudaha xerada waxay ciidanka mujaahidiintu bilaabeen inay dhammaystiraan dhaawacyadii ay ugu galeen halkaas markii uu weerarku soo idlaaday ciidanka dowladda federaalkuna ay goor horeba halkaas iskaga carareen waxaa xerada gudaheeda lagu arkay miidad badan oo daadsan kuwaasoo ka mid ah askarta dowladda federaalka waxaana ciidanka lalaayay ku dhex jiray gaashaanle sare abshir maxamuud maxamed shitaqi oo ahaa taliyihii guutada saddexaad qaybteeda labaatan iyo toddobaad ee ciidanka dowladda federaalka weerarka kadib ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa halkaasi ka kaxaystay gawaari dhowr ah oo ay ku jiraan kuwa tignikada iyagoo qaar kalena gubay ugu dambayntii filimku wuxuu soo bandhigayaa mujaahidiinta oo xerada dab qabadsiiyey islamarkaana halkaas iskaga insixaabaya kadib markii ay guul weyn ka heleen xagga alle حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك الله أكبر
xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo horay dagaalkan uga hadashay markii uu dhacay ayaa sheegtay inay ku dishay askar tiro ahaan gaaraya lixdan iyo saddex askari oo uu ku dhex jiray gaashaanle sare abshir shataqey halka tiro intaas ka badanna ay ku dhaawacday waxayna sidoo kale sheegtay inay ku soo furatay gawaari hub iyo saanad ciidan degmada buqaqable walaayada hiiraan waxaa kusoo gebagaboobay kulan maalmo u socday walaayada hiiraan iyo beesha cabdi yuusuf ee qabiilka xawaadle maxamed amiin ayaa warkan inoo haya kulan maalmo qaatay ayaa degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ugu soo gabagaboobay beesha cabdi yuusuf oo ka tirsan qabiilka xawaadle iyo maamulka wilaayada islaamiga ah ee hiiraan kaasi oo arrimo muhiim ah looga hadlay kulanka gebagabadiisii waxay beeshu soo gudbisay bayaan ku saabsan heshiiska kadib markii ay dalbatay in ay beri ka tahay colaadaha kol hore ka dhacay gobolka ee ay xasan sheekh iyo shisheeyaha gadaal ka soo riixayeen waxayna beeshu sheegtay in wilaayadu ay si diiran u soo dhaweysay kana aqbashay codsiyadeeda ay ka mid yihiin in loo sii daayo maxaabiis laga hayay waxaana bayaanka qodobadiisa ka mid ahaa kow waxaa la isla qaatay sii xoojinta hurdhaqanka shareecada islaamka labo waxaan si buuxda u qaadanaynaa annagoo ah beesha cabdi yuusuf la shaqaynta mujaahidiinta saddex waxaan ballan qaadaynaa in deegaanada aan degno aan lagu dhibaynin mujaahidiinta si muuqato iyo si qarsoonba afar waxaan iclaansanaynaa annagoo ah beesha cabdi yuusuf in aan beri ka nahay dagaalka islaam la dirirka ah ee wilaayada ka socda shan waxaan ballan qaadaynaa annagoo ah beesha cabdi yuusuf in aan deegaanadeenna lagu soo dhoweynin laguna qarinin qof dembiilo ah ama gaalada u shaqeeya nabadoonnada iyo odayaasha beesha cabdi yuusuf ayaa kulanka ka ballan qaaday inay heshiiska dhankooda dhaqangelinayaan anigoo ah ciil maxamed waxaan doonayaa inaan caddeeyo waxaan doonayaa si cad oo mugdi ku jiran inaan u sheego in ay beesha cabdi yuusuf ee aan odayaasheeda nahay ee aan ka dhalanay in aan kitaabka allah iyo sunnada in aan adkayno ayaan caddaynaynaa waxaan kaloo caddaynaynaa in ballanka aan wada galnay walaayada islaamka ee hiiraan iyo annagana in aan adkayno in aan si dhab ah ka dhabayno anigoo ah cilmi xuseen cabdi haddaan nahay beelooyinka cabdi yuusuf waxaan tilmaamaynaa madmadowga galay iyo kala maqnaanshaha gal iyo guuxa socdo inaanu ku jirin inaan beri ka nahay inaan deegaanka aan leenahay uu nabad baxa waxaan leeyahay inta muslimkaane anugu dayataan leeyahay sidoo kale nabadoonka guud ee beesha xawaadle xaaji cabdiraxmaan xiire oo isna kelimad qaatay ayaa waxa uu bogaadiyey heshiiska ugu dambayntii waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abunabahaan ayaa soo xiray shirka wuxuuna jeediyey hadallo dardaaran u badan guriga cabdi yuusuf waa inuu gurigeenna guriga annaga aan leenahayna waa guri cabdi yuusuf bartiinna iyo beertiinna iyo barteenna iyo beerteenna waa isku dhowris annagii adinka isku xaq baan walaalaan soo intaas ballankeennu maaha ilaahay subxaana wa tacaala kulligeen khaatumada hanoo suubiyo kulligeen khaatumada allah hanoo suubiyo ballanka aan galnay allah nala fuliyo cadowga aan leenahay allah jebiyo cadowga maraykan uu horseedka u yahay ama ha madoobaada ama ha caddaadee ilaahay subxaanahu wa tacaala ha jebiyo junuudda ilaahay oo tirada badan oo annaga aanan garan allah ku sallado islaamka iyo dadkiisa kor allah u qaado kutubka qur'aanka dadka wata allaha ciseeyo dad tawxiidkooda ku noolo ku dhinta allaha naga dhigo qabiilka aan maanta la fadhino cabdi yuusuf oo wilaayadooda ballanka la galay ballankaad qaadeen allah idin fududeeyo beelo badan oo ka tirsan qabiilka xawaadle ayaa heshiis la galay wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaana arrintan sidoo kale aada u soo dhoweeyey guud ahaan bulshada ku dhaqan wilaayada halka dhegeystayaal warkaa idinkala socotaan waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan tirada guud ee dadkii ku dhintay dhulgariirkii shalay ku dhuftay wadamada turkiga iyo suuriya ayaa sii korortay ayaa sii korortay waxayna ku dhowdahay shan kun oo ruux tirakobyadii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in dhimashadu haatan kore ay u dhaaftay afar kun oo ruux halka wadarta guud ee dadka dhaawacmay ay sare u kacday ayna gaartay labaatan kun oo qof dhulgariirkan ayaa xuduntiisu ahayd meel u dhow deegaan dhaca xadbeenaadka wadamada turkiga iyo suuriya waxaanu noqday kii ugu khasaaraha badnaa muddo ka badan labaatan sano ee ku dhufta halkaasi waxaa xusid mudan in dhulgariir xoogan sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii uu ka dhacay waqooyi galbeed ee turkiga kaasoo sababay dhimashada dad aada u fara badan oo gaaraya toddobiyo toban kun ilaa iyo siddeed iyo toban kun oo qof warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duhurnimadan waa inaga intaa